wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa xariga ka jaray qeybta gargaarka degdega iyo qaliimada guud ee isbitaalka samakalow lagu soo kordhiyey waxaana kasoo qeybgalay munaasabada xarig jarka wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya maamulka gobolka banaadir iyo bahda caafimaadka gobolka banaadir doctorse faadumo cabdiladhiif maxamed oo ah madaxa caafimaadka isbitaalka samakaal ayaa sheegtay in shacabka gobolka banaadir ay u diyaariyeen adeeg caafimaad oo dhammaystiran afariyo labaatan saac maanta meeshaan waxaa u taagannahay munaasabadda xarig jarka qaybta gargaarka degdega iyo qaliimada guud oo uu soo kordhiyay isbitaalka samakaal isbitaalka samakaal horey wuxuu u fulin jiray adeegyo isugu jiro ilaa haddana uu fuliyaa qeybaha bukaan socodka iyo bukaan jiifka dhakhaatiirta ka howlgashay isbitaalka waxaa ka mid ah oo isugu jiraan dhakhaatiirta cudurada guud haweenka iyo dhakhtarka maqaarka iyo dhakhtarka ilkaha iyo dhakhaatiirta cudurada caruurta isbitaalka hadda wuxuu soo kordhiyey oo maanta u taagannahay oo xarigjarkiisa waa qaybta gargaarka degdega iyo qaliimada guud isbitaalka waxaa diyaar ku ah dhakhaatiir aqoon u leh shaqada ay qabanayaan oo khibradna u leh daaweynta iyo qaliimada isbitaalka samakaal markii la asaasayay waxaa loo aasaasay baahi bulsho ilaa iyo haddana wuxuu diyaar u yahay inuu ka jawaabo baahiyaalka bulshada gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir cabdicasiis cismaan maxamed ayaa mas-uuliyiinta isbitaalka samakaal ugu mahadceliyey adeegyada ay shacabka gobolka banaadir ugu baahnaayeen isbitaalada ay soo kordhiyeen run ahaantii maamulka gobolka banaadir wuxuu u taagan yahay in bulshada gobolka banaadir ku dhaqan in si daacadnimo iyo hufnaan loogu adeego waxaanu leenahay dhakhaatiirta ka howlgelayso isbitaalka samakaal in ay ka shaqeeyaan bukaanada u imaanayo si daacadnimo ah hufnaan ku dhisan ay si hoosena u fiiriyaan baahiyahooda gaarka ah ay keenaan dhakhaatiirtaas cudurrada ay daaweynayaan daawooyin taye leh ee bulshadaas u baahan in ay bulshadaas ay ku daaweeyaan daawadan allah subxana wa tacaala ayaa bixiyo annaga ka gobolka banaadir ahaan waaxda caafimaadka wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya doctor maxamed xasan bulaale ayaa ku bogaadiyay isbitaalka samakaal waxa uuna sheegay in wasaaradda ay dhiirigelinayso ganacsatada soomaaliyeed ee soo kordhinaya adeegyada ay bulshada u baahan yihiin way ku soo kordhisay qaybo kale oo qalliinka iyo midwifariga iyo emerjensigaba weliba ay shaqaynayso afar iyo labaatan saac toddobada maalin wasaaradda caafimaadka iyo dowladda federaalk soomaaliya waxay runtii soo dhoweynaysaa ganacsatada soomaaliyeed ee mar labaad aanan ka quusanayn dalka juhdi dheeraadna gelinaya in dalka caafimaadkiisa iyo shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeedba ay helaan shacab noqdaan caafimaad qaba caafimaadkoodana dad u dadaalaya ay jiraan waxaan boorinaynaa aan garab istaagaynaa aanan la shaqayn doonnaa insha allah isbitaal samakaal qaabka u wado howshiisa oo runtii aan ogeyn xilliga uu bilaabanayay ilaa iyo hadda horumarada iyo iska dabajoogga